magaalada brisbane ee gobolka queensland ee waddanka australia waxaa ku nool kumanaan soomaaliya oo qaarkood dalkan austraaliya ku yimid qaab qaxootinimo iyagoo laga soo qaaday xeryo qaxooti ee ku taala waddanka eritereya haddaba dadkaasi waxaa ka mid ah aweys xasan mooge oo iiga waramaya dareenkiisa xilligii uu ku jiray xerada qaxootiga ee dalka eritereya aniga khaasatan horta waad ogeed wadamada wadanka soomaaliya burbur xoogan ayaa ka dhacay dadkii soomaaliyeed nabad nabad la-aan darteed ayaa nin walba ayuu adduunyada meel u galay aniga nasiib wanaag waxaan soo aaday xeryaha qaxootiga ee dalka eritrea qaxooti kolley waad og tahay xaaladiisa way iska adag tahay hase yeeshee muhiimadda ugu weyn oo loo yimid waxay ahayd nabadgelyo iyo inaad mataqaanaa noolal mataqaanaa aad ku hesho degan waxbarasho inaad ku hesho marka haddii aan kaaga kuu soo gaabiyo qaxooti xaaladiis waa iska adkeed laakiin waxaa hubaala in mataqaanaa nabadgelyadii iyo noloshii iyo mataqaanaa waxbarashadii iyo waxyaabihii aan soo raadinay in aan ka helay kadib nasiib wanaag waxaan u soo gudubnay in aan mataqaanaa aan imaadno wadankan australia ee brisbane haddana waa qorsho kale oo hor leh maxaa yeelay wadan cusub mar haddaad imaado haddana waxay u baahan tahay inaad la qabsashadiisii noloshiisii iyo haddii iyo kuwii qorsho cusub weeye waxaa sidoo kale aan weydiiyey isbeddelka noloshiisa kadib markii dalkan austraaliya la keenay sida uu uga faa'iidaystay fursadaha waxbarasho iyo shaqo ee halkan taala alxamdulilaah waddanka marka aan nimid waxaan helnay maaragtay soo dhaweyn wanaagsan waxaan mataqaanaa ku soo degnay soomaali naga soo horreysay oo markaa aada noo caawisay kadib waxaa hubaal ah in wadan cusub haddii aad timid khaasatan wadamadan qurbaha sida mataqaanaa australia ahaan inay shaqada aada u adag tahay bini-aadanka qof walbana maaragtay uu ku xiran tahay siduu u dadaalay inuu shaqo helo marka aniga khaasatan markaan imid waxbarasho ayaan bilaabay waxbarasho kadib shaqo ayaan raadiyey waa adkaatay marka waxaan sameeyey inaan raa inaan sameysto shaqo ani aan leeyahay kadib waxaan aan furay mataqaanaa ganacsi yar oo ah ganacsigan dukaamada loo yaqaana sida grocery shopka alxamdulilah muddo kadib waan ka gudbay waxaan u gudbay inaan u gudbo dhinacani mataqaanaa maqaayadaha kadib waxaan furay waxa la yiraahdo coffee shop kaasoo ilaa hadda ii shaqeynaya kadib haddana waxaan aan mataqaanaa alxamdulilah aan ku yeeshay aan macnaha ku dadaalay inaan transportigan wax ka galo marka talaaglydana kama maqni maralxamdulilah aweys waxaa ugu baaqay soomaalida qaxootinimada ku soo galay wadamada qurbaha sida ay uga faa'iidaysan karaan muhiimadda soo koob waddan markaad ku cusub tahay waxaad u baahan tahay dhiiragelin aad isdhiirageliso waxaad u baahan tahay haddii aad shaqo raadiso ood wakti gelisay ood waysa in maaragtay aad aadan shaqo aad wayso darteed aadan u joogin inaad hore u socoto marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay isbeddelka aan sameeyey intaan waddanka imid taana waxaan ku dhiiragelinaya qof walba oo soomaali ah marka uu imaado waddan uu ku cusub yahay inuu mataqaanaa wax qabsado haddii xataa uusan helin shaqo uu shaqeeyana inuu asaga ismaalgeliyo oo wax qabsada ayaan ku dhiiragelinayaa aad ba umahadsantaha haddaba dalkan austraaliya ayaa ka duwan waddamada kale ee galbeedka iyadoo aan sharci la siinin qofka si tahriiba ku soo gala isagoo weliba buuxiyey shuruudihii qaxootiga u degsanaa ee heshiiskii jeneva balse waxay soo qaadaan sannad walba qaxooti badan oo ay ka soo kaxeeyaan xeryaha qaxootiga ku yaala waddamada afrika iyo aasiya ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka austraaliya